tubti diintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga taginay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ee meelaha bulshooyinka isugu imaadaan ee islaamku uu qadariyaa isu imaanshahaas yani hadduu ahaan lahaa meelaha suuqyada ah ama hadday ahaan lahayd meelaha ee cibaadooyinka loo tago wax kasta oo dhib u keeni kara bulshada joogtana nabigu sal allahu alay wasalam wuu ka digay tusaale ahaan suuq haddaynu kasoo qaadno nabigu wuxuu yiri sal allahu alay wasalam qofkii suuqa soo mara ama masaajidka soo mara isaga oo fallaadh wata oo afkeedu uu furan yahay gacantiisa ha ku laaba fallaadha si ayna dadka fallaadhaasi u gaarin oo muslimiinta ayna u dhibin marka taas waxay ku tusaysaa in aada iyo aad loo ilaalinayo dadka meesha isugu imaadeen ee nabadgelyadooda xagga caafimaadka iyo waxyaabaha la midna waa sidoo kale waa la mid nabiga sal allahu alay wasalam wuxuu kula taliyey dadka soo cuna maalan basasha ama toonta oo kale inayna masaajidka ayna imaanin ee taasna waxay ku tusaysaa taxadarka laga qabo yacni dadka musaliinta ama tukanayaan yacni inayna ku dhibtoonin qofka basasha soo cunay ama toonta soo cunay waxaa kasoo baxaya afkiisa oo yani dadku ay dhibsan karaan heer wuxuu gaarsiiyey dadka intuu kasii gudbiyey basashaas iyo arrimahaas iyada inay xataa malaa'igtu ay ku dhibtoonayso nabi wuxuu yiri sal alay wasalam malaa'igtu waxay ku dhibtoodaan waxa dadku ay ku dhibtoodaan oo kale marka qofkii basal soo cuna ama toon soo cuna ha ka fogaada masaajideenna masaajida yuusan imaanin ayuu nabigu sal allahu alay wasalam uu yiri nadaafadda iyo in lagu dadaalo waa lagaba maarmaan maxaa yeelay meesha la isugu imaanayo dad badan ayaa isugu imaanaya marka dadka isugu imaanaya waxaa la rabaa in dad nadaafadooda ay fiican tahay oo hagaagsan tahay inay noqdaan saasa waxaa loo suneeyey kulamada waaweyn oo yani ay diintu ay jidaysay sida maalan jumcada oo laisu imaanayo ciidaha oo laisu imaanayo waxaa dadka loo suneeyey in qofku uu soo qabaysto uu barfuun iyo wax carfaaya inuu isa soo marmariyo si dadkaas uu imaanayo una dhibaato xaggiisa ayna uga imaanin oo soo nadiif ah u yimaado saasaa nabig sal sl xadiid wuxuu ku yiri qofkii gurigiisa kasoo weyse qaata oo asaga masaajidka soo aada weysadana si fiican usoo weysaystay tallaabo kasta oo uu qaado ajir ayaa laga helayaa dembina waa looga daadinayaa midna kor ayaa darajo loogu qaadayaa midna dembiga ayaa looga hoobinayaa arrimahaasoo dhan waxay ku tusaayaan sida ahmiyad ay u leedahay waxyaabaha ummadda markay isu imaanayaan loo baahanyaa in la sameeyo xilligan aynu ku jirno caalamkii oo dhan waxaa ka socda cudurkan corona layidhaahdo ee dhibka badan ee adduunkii uu caal waayey ilaa hadda yani daawo loo la-yahay meelaha uu ku faafo waxaa ka mid a meelaha dadku ay isugu imaadaan si marka dadka loo badbaadiyo waxyaabihii yani dadka lagu badbaadin lahaa in la sameeyo waa laga maarmaan tusaale ahaan haddii maalan suuqyada meelaha dadka isugu imaanayaan uu ku faafayo qofkii ama iska dareema ama shaki isaga qaba waa inuusan imaanin oo nabi sal ly slam wuxuu yiri laa darara walaa diraara dhib ma jiro in la isdhibana ma aha oo yacni qofku haddii uu cudurkaasi qabo oo uu bulshada soo dhex galo oo bulshadu ay ka qaadaan isaga cudurkii wuxuu noqonayaa qof bulshadii dhibaato u geystay maxaa yeeley dhibaatada cudurkaas yani uu faafinayo ee uu dadka la dhexgalay inta qof ee uu ku rido ama isaga ka qaadaan ayaa qofkii dembigiisa uu noqonayaa saas daraaddeed ayadoo xadiidkaas la fulinayo inaan la isdhibin ah ayaa waxaa fiican ama kintaas ama meelahaas caamka ah ee dadku isugu imaanayaan qofkii cudurkan iska dareema ama isaga shakiya inuusan imaanin xagga kalena talada ay ku talinayaan dadka yani caafimaadka ka shaqeeya waa in la qaato talooyinkooda maxaa yeele diinteennu waa diin takhasuska ixtiraamta oo qofku wixii asaga uu yaqaano wixii uu ka yiraahdo ayuu sharciguna sii shaabadeeyaa oo ku raaca oo ku waafaqaa tusaaleahaan soonka qof hadduu xanuunsan yahay oo uu yan inuusan soomi karin ay caddaato cidda caddaynaysana ay tahay dhakhtarka baaritaanka ku sameeyey oo qofkan inuusan muddo dheer gaajaysnaan karin sheegay markii la yihah qofkan ma soomi karo saacadahaas dheer ma soomanaan karo dhakhtarku markuu caddeeyo sheekhii loo keeno oo sharciga u fiiri la yidhaahdo asna wuxuu leeyahay marba dhakhtarkii hadduu sheegay inuusan qofkaani uuna soomi karaynin wuu iska afuri karayaa kadibna wuxuu bixinayaa fidyo wax la yidhaahdo ama raashin ayuu dad masaakiin ayuu siinayaa soonkiina uu iska daynayaa maadaama dhakhtarku uu sidaas hadalkiisa loo qaadanayo oo soonkii looga baaqanayo caafimaaddan wuxuu kusoo jeediyana in la qaato waa waajib waan laga maarmaan dadkeena allaha fahamsiiyo inay u hogaansamaan u dhaganuglaadaan fariimaha caafimaadka ee loo soo jeedinaya caafimaadkooda ayaana ku jiree waa inay qaataan hada wabillahi towfiiq wsal allahuma calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxaabi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wayo tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii tag daranada taageera siiye tilmaan quruxsani xabiibow hayga teginay